magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay kulankan uu bulshada looga wacyigelinayay dhibaatada uu u geysto gudniinka fircooniga gabdhaha waxaa ka qayb galay kulanka culimo waalidiin haween iyo bulshada qeybaheeda kala duwan shariif ibraahim cabdulaahi cali oo ka mid ah dadka sameynaya wacyigelinta iyo qaar ka mid ah culimada ka qayb galay kulankan ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga iyagoo ku baaqay in la joojiyo in gabar muslimada gabar bani aadam ah oo walaasheen ah in maanta jirkeeda la jarjaro oo in nolosheeda khatar la geliyo mustaqbalkeeda lagu ciyaaro oo dhibaato loo geysto munkar ka weyn bacda shirki billaahi aniga arki maayo waa arrin munkar aada u weyn wey marka ilaahay subxana wa tacaala raallika ma aha qof muslima in la dhibo ha yaraada ama ha weynaade xataa haweenka ilaahay markuu ka hadlahayay xagga maarata yani dadka hataa waxaa qur-aanka uu aada u eedeeyey kuwa gabdhaha maarata furiinka ku dhiba oo ilaahay u yidhi subxaana wa tacaala walaa tumsikuuhunna diraaran gabdhaha dhibaato ha u haysanin oo intaa waa furna dhahdaan haddana markii ciddadu soo dhawaadana soo ceshataan haddana dhibaato in ha haysanin baa lihi oo islaamka wuxuu qabaa fa imsaakum bimacruufin aw tasriihim bixisaan gabdhaha in dhaqan wanaagsan la dhaqdo ama dalaaq wanaagsan la dalaaqo laakiin dhibaato in loo haysto ilaahay ma ogolo walaa tumsikuuhunna diraaran dhib ha uu haysanina marka waxa dhib weyn baa ka jira oo ilmaheenna uu ka jiraa gabdhaheen uu ka jiraa dadkeenu weliba waxaa u badan sida hadda la sheegahayay dadka qaxootiyada iyo dadka soo gala iyo dadka ka fog culummada ka fog war ulajeedada laga leeyahay waxay tahay gabdho badanaa dhibaato ku socotee dhibaatadaas see looga badbaadiyaa oo maanta macnaha dad badanaa macnaha isbitaalada u jiifa qaar badanaa macnaha waxa waay ilmihii iyo hooyadu isku guureen intaasiit macnaha caqabad ah waxay ka imaaday dhibaatadii loo geystay marka dhibaatadaas maan kusii jirnaa ama waan ka baxnaa sidaan ugu bixi lahayn dhammaantiin inaan wada istaagno aan wada qunno ka warqab gabdhaha haddii la gudaayo ama wiilasha haddii la gudaayo waa inaad ka war haysaa qaabkii adi aad rabto oo sharciga islaamka waafaqsan waa inaad tidhaahdaa qofta oo waa kaasoo waxa gudaysa iiu gud ama haddii kale iga bax in meesha anaha mas-uul ka ahe reed haddii gabdhihii iyo ilmihii xaasaskii la isku jarto aad tiraa isguda hooyadii waxay leedahay gabadhayda haddii qaabkaan oo la taabto macsiyay la imaani waxay naqane qof wareeg badan cafiif wacafiif waxaa la yidhaahdaa alcafiif man cafahullah qofkii ilaahay ilaaliya a dhoorsan gudniinka fircooniga ayaa saameyn caafimaad waxaa kala kulma gabdhaha iyadoo ay socdaan dadaallo looga hortagayo